gaadho sida sagaal ruux oo soomaali ah kana soo duushay jasiiradda sishalis ayaa soo gaartay gegada caalamiga ee muqdisho soo celinta dhallinyarada soomaaliyeed waxaa iska kaashanaya dowladda sishalis ee dowladda soomaaliya warqad si rasmi a kaga soo baxda xafiiska arrimaha gudaha sishalis ayaa looga dalbada xafiiska xeelaynta qaranka aqbalaadda sagaalka ruuxa soomaaliyeed oo qaarkood maxkamad xukun ay kula riday gudaha dalka sishalis toddoba ka mid ayaa maxkamadda racfaanka sishalis ee kaga laabatay xukun maxkamadeed oo ku riday halka wiil ka mid a dhallinyaradaasoo lagu magacaabo cali abshur nuurna uu dhammaysta xukun maxkamadeed oo ay ku riday maxkamad ku taalla dalka sishalis dowladda soomaaliya gaar ahaana xafiiska xeelaynta qaranka ayaa aqbalay soo celinta dhallinyaradan sagaalka ruuxa soomaalida lagu sheegay ayaa dhammaantood waxaa laga soo dejiyey gegada caalamiga ee muqdisho waxaana soo celinta dhallinyarada iska kaashanaya dowladaha sishalis soomaaliya iyo xafiiska la dagaalanka daroogada u qaabilsan qaramada midoobay u n o d c ilaa iyo hadda wax waroo ka soo baxa dowladda soomaaliya la xiriira faahfaahinta la xiriirta aqbalaadda dhallinyaradan iyo dhammaantood inay yihiin dad soomaali ah ma jiro wax waroy ka hesha v o eda xariiro kala duwan la sameeya xeeraarinta qaranka iyo taliyaha hay-adda socdaalka jinsiyadana ka maysan jawaabin taleefanada